واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ۖ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alacraaf qisadii nabiyullaahi muusaa maca qowmihi ayaanu ku dhex jirnay waxaan soo aragnay nebiyullaahi muusaa inuu toddobaatan min khiyaari bani israa'iil oo min khiyaari qowmihi odayaashoodii iyo dadkii ugu wanaagsanaa inuu ka doortay kolkii uu meesha tegeyna miiqaadkii markii uu tegey inay su-aal weydiiyeen oo yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra markaana allah subxaanahu wa tacaala yacni cadaabka uu ku soo dejiyey oo meeshii ay ku dhinteen markaasuu nebiyullaahi muuse allah baryey subxaanahu wa tacaala ducooyinkiisii baan soo aragnay qaala rabbi low shi'ta ahlaktahu min qabl wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ولي مركا دعادي قيب تيدي هوري أيو نبي الله موسى أو أه يعني ما ركتي وحيالها محظور كأهي لي مادين inuu rabbi xumida ahay la yimaadeen iyo ciqaabka inuu ka qaado uu weydiistay ayay ahayd qaybteedii hore qaybtii dambena marka ducadeedii nabiyulaahi muusa wuu sii wadaa oo qaybtii dambe waa tan weyaan waktub lanaa waktub qor rabbiyow lanaa annaga waxaad noo qortaa ood noo waajibisaa ood noo sugtaa ayaa loo jeedaa fii haadihi dunyaa adduunka dhexdiisa adduunkan oo kan ah dhexdiisa waxaad noogu yacni noo waajibisaa oo aad noo qortaa xasanatan wanaag noo qor wa fi alaakhirati aakhara dhexdeedana markii aan tagnana ay xasanatan xasana noo qor weeyaan sida adduunka aad xasana nagu siisay aada nagu siinaydo aakharana nagu sii maxaa yeelay innaa annagu hudnaa waan soo noqonnay ilayka adigaan kuu soo laabannay oon kuu tooba keennay marka sidaa darteed adduuniya aakhara xasanadaa na siiye qaala marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi cadaabii aniga cadaabkayga usiibu waan asiibaa oo waan ku qabtaa bihi cadaabkaasi waxaan ku qabtaa man ashaa'u qofkaan doono ciddii aan doono baan ciqaabaa oon cadaabkaa ku qabtaa oon ku asiibaa wa raxmatii aniga naxariistaydana raxmaddayduna wasicat way waasac noqotay كل شيء شيء كست كلغي رحمتيدي waa ay u waasac noqotay weeyaan wax kasta kulligi oo makhluuqaadkayga raxmadaydu way gaaraysaa kolka fasa aktubuha naxariistaydii waan qorayaa oo waan waajibini liladiina dadkii baan u qorayaa yattaquuna allah ka baqo oo shirkiga iyo maaragtay kufriga macaasida iska ilaaliyo kuwaasaan u waajibinayaa wayu'tuuna gudanayo oo dhiibayo azakaata zakadiina bixinayo dadkaas ayaan u waajibinaya waaladiina dadkii ayaan u waajibini oon u qorayaa raxmaddaydii hum ayaguba yu'minuuna kuwa rumaynayay ahaa biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa rumaysan ahaa dadka mu'miniintaoo aayaadka ilaahay rumaysan dadkaas ayaan raxmaddaydii u qorayaa oon u waajibinayaa buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka sida ibnu kaiir raximahullahu uu leeyahay ducadan wuxuu leeyahay midda hore wuxuu yidhi haadaaka alfaslu alwal min adducaa fii dafci lmaxduur yacni maaragtay xumidaas inuu ilaahay ka reebo ayay ducadii hore ahayd oo ka soo sheekeeyey markaasuu yidhi wahada litaxsiili lmaqsuudi وهي من تمام الدعاء موسى عليه الصلاة والسلام وحانا وهي مدني ومقصودك يعني أو دعاء أو كلها أو أه دعاء إنه لما يستره ورب سبحانه وتعالى إنه حسن الدنيا آخر أو سيه أو كل ما يستريه وياه مركز سلاس النبي الله موسى كيري واكتب لنا الله يناقر يعني أوجب لنا وأثبت لنا أذو يروك للمتان نو صبويا نو واجبي في هذه الدنيا أدون كان لحديثة حسنة حسنة نو, نو واجبي مركا حسنة داسي علماء وحي كشيغان معاني فربدان كشيغان وكل قد معاني متقارب أو سكدو دو حسنة وحي ليهين وحلو جيدا العافية في الدنيا أدونك إنه إلهي عافمات كبسيه inuu qofku ku noolaado oo balaayo dhanba laga caafiyo weeyaan inuu helo alxayaata tayiba nolol wanaagsan inuu helo waxaa ka mid a xasanada altawfiiqu liaaca aacada oo ilaahay ku waafajiyo xasanadaasay ka mid tahay weeyaan aakharadana wa filaakhirati aakharana allah iyow xasanan noo qoro noo waajibi saasuu leeyahay aakharada marka xasanadeedu يعني واسده كليته وحال يلهدا والمثوبة الحسنى التي هي الجنة محايا لي جنة إلهي وقفك أوقلا حسنة كوناكسا يعني وناك مارتي كسر ريه وقاري لها لما أركويا قفك ربي وجنة سيو نعمة ودنبوه يستر بلو إذن وكبد باذيويا وفي الآخرة آخرتنا لحديدنا الله يو نوقر نواجبي حسنة وياك xasano oo xaalad wanaagsana noo qor rabbiyo oo noo sug weeye markaasuu sababta uu ducadan rabbi u weydiisanayo inay tahay yani ayuu caddaynaya sababka u weydiisanayo inay tahay in asaga iyo qoomkiisa ay toobo keeneen markaasuu yidhi innaa annaga rabbiyow yani annaga nabiyulaahi muuse iyo reer bani israa'iil oo u jeedaa hudnaa ay tubnaa waan noqonno waa toobo keennay ilayka adigaan kuu toobo keena rabbiyow إنا هدنا إليك يعني وحا لو جيدا أي تبنا ورجعنا إليك عن الغواية التي وقعت من بني إسرائيل باذيذي ري بني إسرائيل كدعضي قففكي كدعي أيانو كسو الله بني أنك توبكيني مرك وحا لي هذا هذا فلان مرك لي هذا هذا إليك بعد لنا شيء بغسو النقضي يهود إذا رجع وتاب بالإلهة مركو قفك صلى الله عليه وتوبكينه أيها الإلهة هذا إليه يعني مارك اللهم أقول الله سبحانه وتعالى بالأوراني ويه مركا يعني معناها سحاكو فسري عبد الله بن عباس سعيد بن جبير مجاهد بن جبر إيه غيرهم أو أئمدي سلف ككمد أه أيها تفسير كاسكو فسريسه وحيليهن أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك allah yow waan kuu tooba keenay waan kuu soo laabanay adigaan kuu tooba keenno kuu soo laabanay weeyaan marka ducadaas markuu ilaahay ku bariyey allah nabiyullaahi muusa dadkii waa uu u soo nooleeyey dadkii ka dhintay oo meesha rajwadii lagu halaagay wuu u soo nooleeyey rabbi subxaanahu wa tacaala weeyaan dunuubtoodana ilaahay waa u dhaafay qaala markaasuu rabbi ducadaa markuu baryey nabiyullaahi muuse markuu rabbi sidaa ku baryey ayuu nabiyullaahi yani maaragtay allah wuxuu odhanayaa qaala allah wuxuu yidhi cadaabii aniga cadaabkayga usiibu bihi man ashaa ama haadaa cadaabi rajfada iyo sayxada idinku dhacday qayladaas oo laydinku halaagay waa cadaabkaygii weeyaan usiibu waan asiibaa bihi cadaabkaasi man ashaau qofkaan doono oo addoommadayda khalqigayga ka mid ah ayaan maarata ku qabtaa sidaas baan maarata cadaabkayga cid alle ciddaan doono ayaan ku qabtaa weeyaan marka yacni cadaabiga allah uu leeyahay mufasiriintu waxay leeyihiin almuraadu bilcadaabi hunaa alrajfa allatii asaabat sabciina aladiina ikhtaalahu muusa yani waxay leeyihiin waa rajfadii iyo sayxadii lagu qayliyo dhulka lala gilgilay oo markaa ay la dhinteen ayaa loo jeedaa oo ku dhacday toddobaatankii nebiyulaahi muusa uu qoomkiisa ka soo doortay cadaabka marka taasaa loo jeedaa waa sayxadii lagu qayliyo lagu halaagay weeyaan yani waa tan allah falama akhadathum rajfata uu yidhi rajfadaa oo gilgilashada dhulkoo lala gilgila ihi oo marka ay u dhinteen taasaa loo jeedaa culammadu qaar waxay leeyihin in layska caam yeelo cadaabii usiibu bihi man ashaau in layska caam dhigoo la yidhaahdo waa tacdiibuhu subxaanahu wa tacaala alcusaata fi dunya waalaakhira cadaabka uu ilaahay addoommada dadka ku caasiyo uu cadaabo adduunka uu ku cadaabo aakhare uu ku cadaabo ayaa loo jeedaa marka cadaabkaas uu rabbi leeyahay cid alla ciddii addoommadiisa ka miduu rabbi uu doono ayuu ku asiibaa waa dadka ashqiyada ah oo maaragtay naarta mutaystay oo la yimid asbaabtii lagu cadaabi lahaa la yimid weeyaan waraxmatii aniga naxariistayduna wasicat way waasac noqotay kulla shayin wax kasta kulligii ayay u waasac noqotay w kullu shayin min alashyaa makhluuqan kulligii raxmadda ilaahay waa u wada baahan yihiin shay kasta kulligii naxariista ilaahay way camimtay wayna gaartay oo way asiibtay weeyaan marka xasanulbasri iyo qataado kale markay fasirayaan waxay leeyihiin wasicat raxmatuhu fi dunya albara waalfaajira naxariista rabbi waxay adduunka ay u waasac noqotay oy camimtay oo ay gaartay qofka baariga ahoo allah mutiica u aho ateecsan iyo midka caasiga ahoo faajirka labadaba raxmadda ilaahay way helaan weeyaan naxariista ilaahay way helayaan wahiya yowmu alqiyaamati lilmuttaqiin yacni maalinta qiyaamahana dadkaa muttaqiinta ayaa iska leho rabbigooda ka baqo dadkaas keliya baa iskale muttaqiinta ayaa raxmadda aakharo ayagaa iska le wey maxaa yeelay lafdu raxma markay culammadu ka hadlayaan lafdu raxma waxaa lagu iطlaaqaa lagu sheegaa yani alcafu waa lagu sheegaa waa naxariis wey yani maaragtay dhimrinta iyo maaragtay cadfiga iyo soo dhowaynta waa la yidhaahdaa maqfirada oo dhaafidda ilaahay uu iska daayo oo dunuubtooda uusan dadka u qabanin waa raxmad waa lagu iطlaaqaa ixsaanka raxmadda waa lagu sheegaa iyo wanaagga dadka loo sameeyo raxmadda jannadaa lagu sheegaa waxaasoo idil raxmadda waa lagu magacaabi karaa weyan marka qofka faajirkaa raxmadda ilaahay wuu helaa laanna caafimaad buu siinayaa risqi buu siinayaa awood iyo quwo uu wax ku kasbada buu siinayaa beladii dembiga uu kasbaday dunuubta uu kasbaday cuquubteeda buu dib uga dhigaya uusan ku soo dedejinaynin waa raxmad wey iyadana waxaasoo idil waa wada naxariis weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala raxmaddaasuu leeyahay jannadana waa la yidhaahdaa naxariista qur-aankana way ku timaadaa in jannada loo jeedo yudkhilu man yashaau fii raxmatii maxaa yeele raxmadihiidaas waxaa loo jeedaa waa jannadiibuu ilaahay qofkuu doono geliyaa wey maxaa yeele waxaa tusinayo muqaabalkeedaba aayadda aakhirkeeda dambe ayuu rabbi leeyahy waalimiina acadda lahum cadaaban aliima marka cadaabka inuu cagsigiisa yahay bay tusini raxmadda jannadana waa lagu magacaabaa sida cagsiga loogu magacaabo sida makfirada loogu magacaabo sida ixsaanka loogu magacaabo sidaasoo kale raxmadu waa iska caam weeyaan walidaalika yani imaamu muslim fii saxiixii wuxuu ku warinayaa imaamu axmedna sidoo kaleeto u warinaya can salmaan alfarisi can salmaan alfarisi radia allahu canhu saxaabigaasna ay ka warinayaan can الnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebigana ay ka warinayaan nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina lilaahi caza wajalla miata raxma faminhaa raxmatun yataraaxamu biha alkhalqu wa biha tactifu alwuxuushu calaa wlaadiha wa akhara tisca watisciina ila ywmi alqiyaama yani xadiidkaas imaamu muslim imaam axmed way warinayaan wuxuu leeyahay allah wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan boqol raxmad buu leeyahay boqol naxariisood ayuu leeyahay waxaa ka mida marka boqolkaasi hal raxmad oo addoommada ay iskugu naxariistaan hal xabaa maaragtay khalqiga la siiyey oo adduunka iskugu naxariisanayaan walidaalika raxmaddaas ayay ugu dhimrisaa ugu naxariisataa ku jeclaataa wuxuushta xayawaanaadka duurka ku jiraahi awlaadooda ay ugu dhimriyaan yani wuxuushtii wax walba cuni lahayd waxay dhalaan waa u naxariisanayaan saas bay sameeyaan buui markaasuu wuxuu yidhi waahara tiscan watisciina ilaa ywmi alqiyaama sagaashan iyo sagaal oo raxmaddiisa ka mid ahna qiyaamo buu dib ugu dhigay dadka mu'miniinta inuu ilaahay jannadiisa ku siiyo subxaanahu wa tacaala marka sidaas ayuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam waraxmatii aniga naxariistaydu wasicad way waasac noqotay kulla shayin shay kasta kulligii ayay u waasac noqotay oo camimtay oo maarata gaartay weeyaan fasaaktubuhaa waan qori naxariistaas oo waan waajibini liladiina dadkii baan u qoraya u waajibinaya yattaquuna alla ka baqaya subxaanau wa tacaala dadka rabbigooda ka cabsada uga baqo inay shirki la yimaadaan uga cabsado inay macaasi la yimaadaan dadkaas ayaan u yeelayaa wayu'tuuna weliba gudanayo oo dhiibaya azakaata zakadiina bixinayo zakadii lagu lahaa siinayo dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaystay dadkii mutaystay oo ahalkeedii ah siinayo marka zakadan wayu'tuuna zakaata ama azakaatu lmafruuda culammada way ku magacaabaan zakadii faradka ahayd way ku magacaabaan ama waxaa la yidhaha zakada waxaa loo jeedaa zakaatu nufuus maadaama aayaddu ay suuraddu suura makiya ay tahay suura makiya ay tahay zakadana la ogyaha madiine in lagu waajibiyey yani maaragtay waxaa loo jeedaa yani maaragtay zakaatu nufuus nafta oo tahirsanaanteeda nafta la tahiro ayaa loo jeedaa wayu'tuuna azakaata zakadiina la imaanayo dhiibaya oo yani acmaashii wanaagsanayd samaynaya baa loo jeedaa waaladiina kuwii ayaan naxariistayda u qoraya hum ayaguba yu'minuuna rumaynayo biaayaatinaa aayadaheenna rumaynayo dadka aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo tansiiliga ah aayaadka tansiiligaa rumaynayo oo allah rusushiisa uu ku soo dejiyey rumayntana waxa ugu horeeya waxa weeye waa inay raacaan waxay aayaduhu amrayaan inay la yimaadaan waxay aayaadku ka reebayaanna inay ka haraan taasaa ugu horraysa weeyaan inay aayaadkan awaamirta iyo nawaahida ku jirta inay macnaheeda fahmayaan uma ay ku camal falaan bimuqtadaaha waxa aayaddaasi ay gudanayso inay ku camal falaan taas baa marka ka mid ah rumaynta aayaadka ilaahay la rumeeye ayay ka mid tahay weyaan aladiina yattabicuuna arasuula anabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltawraati walinjiil ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkari aladiina kuwii baan u qoraya yani waxaan ka bedelanaynaa ismigaa mawsuuloo hore fasaaktubuha liladiina yattaquunadaasaan ka bedelanayna icraab ahaan aladiina kuwii baan u qoraya raxmadaydii yattabicuuna raacayo yattabicuuna raacayo alrasuula rasuulka oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam raacayo rasuulkii annabiya ee nebiga ahaa oo allah uu u waxyooday rasuulkii alummiya ummiga ahaayo waxna aanan qorin wax qoranna aanan akhrinin rasuulkaa dadka raacayo oo rumaynayo ayuu ilaahay raxmaddiisa u qoraa weeyaan alladii rasuulkii yajiduunahu ahlu kitaabku ay helayaan maktuuban asagoo ah mid la qoray yani sifadiisa magaciisa cindahum agtooda fi tawraati tawraat dhexdeeda lagu qoray ay agtooda ka helayaan walinjiili injiil dhexdeeda lagu qoray yani rasuulkaas oo nabilaahi muxameda tilmaamaha uu leeyahay waxay ku qoran yihiin fi tawraati walinjiil tawraad oo kitaabkii yahuudda maaragtay loo soo dejiyey nabilaahi muusa lagu soo dejiyey iyo injiiloo nabilaahi ciisa lagu soo dejiyo nasaarada ay leeyihiin waa rumaysannahay ayuu dhexdooda lagu qoray buu rabbi leeyahay subxaana watacaala rasuulkaas dadka raaco ayaanu maaragtay yani naxariisteennu u waajibinay rasuulkaasoo ya'muruhum farayo dadkii bilmacruufi wanaagga farayo khayrka farayo waxa u horeeye wanaag la farana towxiidka u horeeyo weeyaan rasuulkaasoo wayanhaahum ka reebayo can ilmunkari waxa xun ka reebayo munkarka shayga caqliga iyo sharcigaba lagu inkiray ka reebayo dadka lagu diiday ka reebayo weeyaan rasuulkaasoo wayuxillu xalaalaynayo lahum yacni ayaga u xalaalaynayo dadkii alطayibaati waxyaalihii wan wanaagsanaa ayibaadka ahaa yani maaragtay xalaasha ahaa u xalaalaynaya wax alla waxaan khabiis ahayn oo dhan ayuu u xalaaleeyaa wayuxarimu rasuulkaasoo wayuxarimu xaaraantimaynayo calayhim dushooda ka xarimayo alkhabaa'ifa waxyaalaha xunxunka ah oon tayibka ahayn oo wanaagsanayn ka reebayo oo maaragtay ka xarimayo rasuulkaasoo wayadacu dejinaya canhum ayaga xaggooda israhum culaysyaalkoodii ka dejinayo culaysyaalkii saarraa ka dejinayo iyo walaklaala xarkihiina ka dejinayo oo maaragtay ka reebayo allatii xarkihii kaanat calayhim ayaga dushooda ahayd xarkihii dushooda ku sugnaa kaanat calayhim dushooda xarkihii ahaana ka furfurayo oo maaragtay ka dejinayo faaladiina dadkii aamanuu rumeeyo bihi rasuulka sifooyinkaasi tilmaamaha wan wanaagsan iska leh waa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wacazaruuhu weyneeyo oo tacdiimiyo wanasaruuhu rasuulkaas u gargaaro oo diinta ilaahay ou maaragtay ugu gargaaro diintaa fidinteeda iyo dadka gaarsiintiisa ugu gargaara wattabacuu raaco dadkaasoo wattabacuu waladiina kuwii halkaas weli ku cadsan tahay oo wattabacuu raaco annuura nuurkii raaco alladii nuurkii unzila la dejiyey macahu ay maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed maciisa la dejiyey yacni markii loo waxyoonayey loo soo dejiyey oo qur'aankii ah dadka raaco ulaa'ika dadkaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanaya kuwa faa'iziintaoo adduun iyo aakhiraba liibaanay waa iyaga weeyaan dadkii ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa uu qoray ayuu maaragtay sifooyinkoodii noo sheegay markuu noo sheegay waa dadka mutaqiintaa shirkiga iska ilaaliyo macaasidii xumidoo dhan iska ilaaliyo waa dadka tahiirsanaanta la yimaado waajibaadkii la saaray guto waa dadka aayaadka ilaahay rumeeyo waa dadka nabiyulaahi muxamed raaco calayhi salaatu wasalaam dadka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam atbaacdiisa ah oo rumeeyo dadkaasaa loo jeedaa marka ismiga mawsuul oo alladiinada ah liladiina inaan ka bedelanno way jirtaa inaan maaragtay fii maxal rafcin ka dhigno mubtada khabarkiisa yani maaragtay khabar mubtadihiisa go-an yahan ka dhigno hum aladiina inaan raahno in la nasbiyo acni la yidhaahdo lagu nasbiyo intaba icraabaadka dhan waa iska wada jiraan acni aladiina baan ujeedaa kuwii baan ujeedaa inaad tidhaahdo intaba way jiraan ama hum kuwaas ilaahay raxmadooda uu qoray aladiina kuwii wey yattabicuuna arasuula rasuulka nabiyulaahi muxameda raacayo rasuulkii annabiya nebiga ahaa yani nebiga ahaayo loo waramay waay yani waxa weeye yani waa qof loo waxyooday oo loo waramay weeyaan allah baa u waxyooday rasuulkii alummiya ummiga ahaayo aanan waxba akrinin waxna qorin wax qoranna aanan yani waxna qorin wax qoranna aanan akrinin kaasaa loo jeeda waa ummi wey marka sifadan alummiyada la leeyahay waxaa looga soocayaa bay culummadu leeyihiin ambiyada kalea looga soocayaa weeyaan laanna nabiyulaahi moxamed mucjizaadka oo watay inuu ummi yahay baa ka mid ahayd inuu ummi yahay isagoo ummi ah oon waxna akhriyin wax maaragtay qoranna wax qoran aanan akhriyin waxna aanan qori karin ba haddana ilaahay qur-aankan ku soo dejiyey marka waa nooc mucjizada ka mid ah weeyaan marka yacni ummi waxaa la yidhahdaa xagga luqada waan soo marnay waa mansuubun ilaa ummihi qofka hooyadii loo nisbeeye baa loo jeedaa macnaha waxaa loo jeedaa annahu baaqin calaa xaalatihi alatii wulida calayha xaaladii hooyadii ay ku dhashay ayuu ku sugan yaho isma bedelin maxaa yeele qofka markuu dhalanayo isagoo ummiyuu dhasha waxba aanan garanaynin marka macrifada iyo qoraalka iyo akhrinta iyo waa wax la kororsado oo qofka kororsado wey qofkii aanan waxba kororsanin oon ziyaadsanin xaaladii hooyadii ku dhashay unbuu baaqi ku yahay weeyaan marka sidaasaa la leeyahay waa mid hooyadii loo nisbeeyey marka waxaa la yidhaahdaa ummiga alladii laa yaktubu walaa yaqra'u lmaktuuba midka aanan waxna qorin shay qoranna aanan akhrin karin baa la yidhaahdaa arrintaa sifadaasi nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ammaan bay u ahayd iyo madxi ammaanay u ahayd waxay u tahay yacni shay tusinayo nebi ilaahay inuu yahay rasuul ilaahay inuu yahay waxyaalaha tusinaya bay ka mid tahay isagoo ummiya ba haddana qur'aankan carab iyo cajam iyo jinni iyo insi icjaaz geliyey oo lagula taxadiyo layidhi kaalay oo la imaada buu rabbi usoo dhiibay marka inuu rasuul yahay ayay arrintaasi caddaynaysaa weeyaan walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu maaragtay yani oran jiray يعني في حديث إمام البخاري إمام مسلم أبو داود النسائي كل إمام أحمد يورينا أيان نبي نحولي جري إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أما يوحانا هدد أميين عرفت أنت هدد بدن أميين يا هاي أميين بي هاي وإحنا ما قرنا وإحنا ما حساب النبو أورنجري ماركة تاسو كله عبد الله بن عباس النبي الأمية ماركو فصيريو وحولي جري هو نبيكم nabigiinaa loo jeedaa buu dhihi jir waa nabigiini kaana ummiya laa yaktubu walaa yaqra'u walaa yaxsub waxna ma akrin jirin waxna ma qori jirin waxna ma uunan xisaabin jirin buu yidhi marka yani umminimada dadka kale ayay dami iyo cay u tahay amaa dadka nabiyulaahi maxamed ammaan bay u tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka dadka nabiyulaahi maxamed raaco dadkaasi weeyaan alladii nabigii ummiga ahaayo rasuulkii oo yajiduunahu ay helayaan marka waxaanoo dhan waa wasfiga tilmaamaha uu nabiyulaahi maxamed leeyahay weyaan yajiduunahu ay helayaan maktuuban asagoo mid la qoray ah asagoo ah mid la qoray cindahum agtooda fi tawraati cindahum agtooda ay ka helayaan fi tawraati kitaabka tawraada dhexdeeda lagu qoray walinjiili injiil dhexdeedna lagu qoray yani waxay ah yuhuud iyo nasaara waxay og yihiin nabiyulaahi maxamed wasfigiisa kutubtooda inuu ku qoran yahay magaciisa inuu kutubtooda ku qoran yahay ayay og yihiin marka sidaas darteed ayuu rabbi leeyahay alladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil waa loo qiraya kitaabka tawraad iyo injiilay ku qoran yihiin wey rasuulkaasoo ya'muruhum farayo bilmacruufi macruufka oo wanaagga ah farayo macruuf la faro waxa ugu horeeyo aliimaanu billaah waxdaaniyada ilaahay subxaanah wa tacaala isaga keliya inuu maarata macbuudka koonkan iskale inuu yahay cibaadada axadka mutayste uu yahay axad kaloo cibaadalana uusan jirin sharaa'icdiisa oo la rumeeyo maaragtay makaarimul akhlaaq oo la qaato taas way wuxuu nabiyullaahi maxamed dadka faraya tawxiidkii buu amrayaa khayrkii buu farayaa shartii buu ka reebaya rasuulkaasoo wayanhaahum ka reebayo canilmunkari munkarkii ka reebayo shirkiguu reebaa macaasidii buu reebaa masaawi akhlaaq buu reebaa marka waa sifaatka uu nabiyullaahi maxamed leeyahay weeyaan marka laa ya'muru ilaa bikhayrin walaa yanhaa ilaa can sharin nabi maxamed khayr mooye wax kale dadka ma faro shar mooye wax kalena dadka kama reebo weeyaan sidaa darteed buu maarata ibnu mascuud oo kale radi allahu canhu in badan aan soo marnay wuxuu hadalladiisa ka mid ahaan jirta uu dhihi jiray idaa samicta allaha yaquulu ya ayuha aladiina aamanuu faarciha samcak markaad maqasho allahu ya ayuha aladiina aamanuu dhahayo dhagaha taag buu yidhi magacaa maaragtay maqalkaada aad u ilaali fainahu khayrun tu'maru bihi aw sharun tunhaa canh khayrun baa lagu amri ama sharaa lagaa reebaya marka nabiyulaahi maxamed ya'muru bilmacruuf wayanhaa can ilmunkar munkarkana dadku ka reebaa macruufkana dadka ayuu faraa weeyaan marka waa taa wey wuxuu farana waxa ugu horreeyay sida rasuushaba waxay la imaan jireen ila rasuul ilaahay uu soo diray tawxiidkaasuu fari jiray walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut cibaadat allahi waxdahu ayaa cid walbaba nebi kastoo amri jira alla keliya in la caabudo cid kalena aan maarata cibaadada loo yani la caabudin ayay maarata la imaan jireen rasuushaasi weeyaan rasuulkaasoo wayuxillu lahum ayibaati waxyaalaha ayibaadka ah u xalaalaynayo hadday cunitaankii tahay hadday cabitaan tahay hadday nikaaxii iyo guurkii ay tahay yani hadday qowl tahay hadday ficil kale lala imaanayo tahay waa u xalaalaynaya wixii wanaag ahoo dhan oo tayib lagu tilmaamo ayuu u xalaalaynaya wayuxarimu reebayo calayhim dadkii korkooda ka reebayo dushoodii ka reebaya alkhabaaia wixii xunxun ka ahaana ka reebay waxa xunxun oo la cuno waxa xun oo la cabo nikaax xunka ah oo zinada iyo waxa lamid ka ihi aqwaasha khabiifada ah afcaasha xunxunka ah oo dhan ayuu ka reebaa weeyaan culammada qaar waxay leeyihiin yani wayuxillu lahum ayibaatda waxaa loo jeedaa wax alla wixii naftooda ay ka xarimeenoo sida mushrikiintii carabtoo kaleeto baxiiradii saa'ibadii wasiiladii xaamkii wixii aan soo marnay o dhan ayaa loo jeeda oo ayaga naftooda shayaaiin ay u waxyootay taas ayuu u xalaalaynayayo xaaraam ma ahan buu odhanaya weyan iyo wax alla waxay sameeyeenoo naftooda ay ka xarimeen oo cariiri ay geliyeen wax alla wixii khabiifoo idilna wuu ka reebaa weeyaan cabdullahi bni cabbaas oo kale khabiifka markuu tilmaamayo wuxuu leeyahy kalaxmi alkhinziiri waalriba sida laxmu lkhanziirka oo kale doofaarka hilibkiisa oo kale iyo ribada oo kale iyo wax alla wixii maaragtay muxaramaadu ay xalaalaystaan oo wax la cunay iyo wax la cabaa'ihi ayuu rabbi subxaana wa tacaala yani nabiyllaahi moxamed ayuu ka reebaa weeyaan uu amray inuu ka reebo allah subxaana wa tacaala walidalika bacdu alculamaa waxay yidhahdaan sida ibnu kaiir uu soo guurinayo kullu maa axalla allahu tacaala fahuwa ayibun naaficun fi lbadani waddiin wax alla wixii ilaahay u xalaaleeyo waa ayib baa la yidhahda wax alla wixii rabbi u xalaaleeyo waa shay ayib oo wanaagsan weeyaan waana wax wax tarayo badankaagana wax tarayo diinkaagana wax tarayo weeyaan wa kullu maa xaramahu fahuwa khabiiun daarun fi lbadani waddiin wax alla wuxuu rabbi reebana waa khabiid wey shay xun wey waana shay daari ahoo yani dhibayo badankaaga iyo jirkaaga iyo diinkaaga dhibayo weeyaan marka wax alla wixii khabiioo dhan waa laga reebaa khamradoo lacaba hadday tahay khansiirka doofaarkoo la cuno hadday tahay yani maaragtay baktiga iyo meytadoo la cuno hadday tahay xaaraamta kaleeto iyo qishka iyo khiyaanada ay tahay yani waxyaalaha muskiraadka ahoo xashiishada iyo waxa caqligaaga dilayo iyo jaadka iyo waxa lamidka halkaasi soo wada raacaya sigaarka ku dar waa raacaya lanna waa khabii w an waxaasoo dhan waa wada khabii w shay khabiioo dhanna ilaahay waa xarimay subxaana wa tacaala min khubtihi hadda sigaarko kale dadka inay dhahan waa tobacco laa ba'sa bay leeyihin dhib ma leh khubtiga waxaa ka mid a masjidka markuu soo galo qofka sigaarka cabo waad ogtihiin oo aada u basada jirkiisu ka soo uraya iska da afka maaha jirkiisa xataa soo uray marka khubti inuu yahay khabii inuu sankaas ka qabsan waa khabii w wakadalika jaadka waad aragteen waa khabii w waa daarun fi lbadani wاddiini wاlmaali kulli waa dhibaya maalkaadiibuu baabi'in badankaadiibuu baabi'in oo ilkahaaduu jabjabin oo adiguu maaragtay dhib jirkaada u geysani yani maaragtay diinkaaduu baabi'in dhinac walbaba waa khabii wey marka lama oranayo waa xalaal wey lama oran karo waa wada muxaram weyaan waxaasoo dhan waa xaaraam wuxuu nabilaahi maxamed oo xarimayna ka midta wayuxarimu calayhim alkhaba'id waxa khabiidka oo dhan oo ilaahay ka xarimaa yani nabilaahi maxamed oo xarimaya rasuulkaasoo wayadacu canhum israhum wayadacu dejinayo canhum ayaga xaggooda israhum culayskoodii buu ka dejinaya alisru waxaa la yidhahdaa ahiqalu baa la yidhahdaa oo waxaa loo jeedaa yani yadacu canhum altakaaliifa ashaaqati ahaqiila التكاليف الشاقة الثقيلة يعني التكاليف تعو العلس أيو كد الجنيا ويا والأغلال حركهين وكد الجنيا التي كانت عليهم أيو دشود أحيضو كحر حرنيد حرقه كحر حرنانة وكفر أيو وكد الجنيا ويا مركع الأغلال أيانا وحال إذا جمع غل جمع غلنا لهذا والغل وحال لهذا ما يوضع في العنق أو اليد مع على الحديد بقى لهذا من الحديد يعني واحد سلسلة او كليته او جعماء انت اللي قحر اللقنتنا اللي قحر ulliga sidaasaa la yidhaahda gacmihii baa laisku xidi markaasaa luquntii lagula xiraya saas qof kor loogu qaadaya kaasna ilaahay wuu ka furaya wuu ka dejini weyaan marka yani waxaa loo jeedaa wuxuu u khafiifinayaa allah subxaana wa tacaala wax alla wixii takliif taklifo ahaya saara ayuu u fududaynayaa nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa waxay tahay waa diin sahlan oo maaragtay muyasar ah diinu samaaxa ah oo diinu samxa ah ayuu ilaahay siiye diin sahlan buu rabbi siinaya diin sahlan buu siina sida nabiyulaahi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam oo odhan jiray buciftu bilxaniifiyati asamxa waxaa la iila soo saaray diintii toosnaanta badnayd oo sahlanaanta badnayd ayaa la iila soo saaray walidaalika ayuu nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku jiray markuu mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari yaman oo u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay diinka in dadka loo sahlo oon lagu dhigin dadka inay diinka u sahlaan oo aanan diinta dadka lagu adadkaynin ayuu u dardaarmay wuxuu yidhi hadalladiisii ka mid ahaa sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan wuxuu yidhi bashiraa walaa tunafira dadka markaa u tagtaan labadiinna reer yaman u fududeeya u bishaareeya hana cayrininoo diinka ha ka raacdaynina tanfiir ha ku samaynanina markaasuu yidhi wayasira walaa tucasira diinka u fududeeya dadka ha ku dhibina diinkii diinka iyo maaragtay yani shareecadii ha ku adkayninina u sahla buu yidhi ayagana uu amro wuxuu yidhi watataawaca walaa takhtalifa idinkana is-ateeca laba nin baa tihiine laba amiiroo la diray baa tihiine is-ateeca oo tataawuc ku shaqeeya hana iskhilaafinina buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka diinkan fudaydkiisa uu sahlan yahay yani waxaaba ka mid ah allah subxaana wa tacaala inuu ummaddan u dhaafo waxa nafteeda ugu sheekaysoo kale loo daayo waxaa ka mida waxa halmaamka u kaaga dhaco ama khata kaaga dhaco ama lagugu ikraaho lagugu khasbay waxaasoo dhanba nusuusta ay tilmaamayso ina allaha tajaawaza can ummatii maa xadatat bihi anfusuha maa lam taqul aw tacmal ummaddayda allah wuxuu u daayey oo u dhaafay waxa naftaada xadiiu nafsiga la yidhaahdo adiga aad ku sheekaysanayso haddaadan ku dhawaaqin ama aadan ficil ahaan u samaynin wuxuu allah u dhaafay yani siduu nabigu yidhi rufica can ummati alkhata wاnisyaan waxaa laga kor yeelay ummadayda alkhaطأu wاnisyaanu wamastukrihu calayh wax alla khaطأa waxay jaf ku sameeyaan waxay halmaam ku sameeyaan wax alla wixii lagu khasbaa ilaah oo khasab looga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waa uu u daayo weyaan marka diinkan waa diin sahlan oo nabiyulaahi moxamed ilaahay usoo dhiibay marka waa loo fududaynaya sidii ahlu kitaabkii oo kaleeta ma aha oo lagu adkeeyey sida bani israa'iil oo lagu adkeeyey oo kale ma ay aha walidaalika ayuu imaamu albagawi fii tafsiirihi wuxuu kusoo guurinaya tafsiirkiisa wuxuu kusoo guurinaya wuxuu leeyaha wadaalika shaygaas yani reer bani israiil waxaa dusha ka saarnaa oo laga dejiyey oo nabiyulaahi maxamed diintiisa ilaahay ku fududeeyey waxaa ka mid a wuxuu leeyahay qatlu nafsi fi tawba yan markii dembi ay galaan tawbadooda waxay ayd inay isdilaan ayaga isdilaan l ummatu maxamed waa laga qaado waa laga fududeeye weyaan waxaa ka mida buu leeyahay qardu najaasati can athawbi bilmiqraad najaasada haddii ay dharkaaga dharka ay gaarta reer bani israa'iil maqas bay ku goyn jireen ummatu maxamed inay iska dhaqaan ayaa maaragtay ilaahay ugu fududeeyey weyaan waxaa ka mida buu leeyahay yani maaragtay tacyiinu alqisaasi fi lqatla hadday isdilaan oo mid mid kale ou dilo qisaasta ayaa waajib ahayd diyo lama ogolaan jirin reer bani israiil diyo ma qaadan jirin buu odhanaya yani maarata wa taxriimi akhdi diya ayaa ka mida buu odhanaya waxaa ka mida buu leeyahay waxyaalaha maalan yani laga reer bani israaiilna ku cuslaa ummatu maxamedna loo fududeeyey waxaa ka mida tarku lcamali fi sabti maalinka sabtidaa inaysan shaqaysanin ayaa dusha ka saarnayd ummatu maxamed maalinka jimcaha la siiyey maalinka jimcahana way shaqaysanayaan maalinka jimcada waa inay shaqaystaan marka uun keliya waxaa lagu ogol yahay shaqadaad inaad ka soo xirto lagaa reebayaa aadaanka markuu adimo yani maarata sida ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascuu ila dikr اllah taasoo kale baa ka mid ah yani maaragtay waxaa ka mida buu leeyahay wa ana salaatahum laa tajuuzu ila fi اlkanaa'is salaadoodana kaniisada mooye meel kale kuma aynan tukan jirin ummatu maxamed waa loo takfiifiyey salaadooda meel alla meeshii ardadaasoo dhan baa masjidan wa tahuuran ilaahay uga yeelay subxaana wa tacaala marka waxaasoo dhan baa ka midaba oranaya wey rasuulkaasoo wayadacu dejinaya canhum ayaga xaggooda israhum culaysyaalkii saarnaa oo takaaliiftii ad adkayd ah ka dejinayay walaqlaala xarkihii kaanad allatii xarkihii kaanad calayhim dushooda ahayday ku xirxirnaayeen oo ka furfuraya ka dejinaya weyaan faaladiina dadkii marka aamanuu rumeeyo bihi nabiyllaahi muxamed rasuulka wasfigiisa iyo tilmaamihiisu alrasuula nabiya alummiya ah sifaadkaasna leh dadka rumeeyo waa nabiyllaahi muxamedi oo wacazaruuhu weyneeyo yani cadamuuhu wawakaruuhu wabajaluuhu baa loo jeeda tabjiiliyo weyneeyo tacdiimiyo tacdiimka nabigana calayhi salaatu wasalaam tawqiirkiisu waxa weeye yani in wax alla wuxuu la yimid la qaato la fartoomo wixii uu ka reebay dadkana in laga haro tacdiimku waa taawe laakiin adiga oo maaragtay macaasi ku dhex jiro adiga oo shirkiyaad ku dhex jiro adiga oo bidac ku dhex jiro haddaad tidhaahdid nebigaa maaragtay waa ku qaylinayaayo nebigaan u dhawaaqaya waa jeclahay nebigo maarata waa tacdiiminaya waa sheeko xariira wey tacdiim ma aha waxaa laama adigoo kale maala tusaale ahaan awlaadaada oo kaleeto carruurtaada haddii ay maaragtay yani maaragtay qofka ilmihii amarkaaga ay qaadanayaan wixii aad farto wixii aad ka reebtana ay ka harayaan ilmahaas waa ku qiimeeyeen waana ku weyneeye waa ku tacdiimiyeen laakiin hadduu maantao dhan aabbowda kugu hayo laakiin amar kastood siisana uu diidayo wax kastoo ka reebtana uu la imaanayo aabbowdiisu maxay tani waxay tanaysa labaad marka waxaa la mid ah dadka shirkiyaadka samaynaya iyagoo la nabiga jecelnaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii ou lahaa oo khalqigiisa uu kala gooni noqday oo kale nebiga siinayo nebigana ou diiday bidacda qofka ku cibaadaysanaya baa ka mid ah bidcaad ku cibaadaysanaysa aad ilaahay ku baryaysa nabi maxamedna diintiisa ka mid ma ah sow ma jeed marka waxa weye sheegashadaas waa jeclahayba aa leedahay waa raacsanahay aa leedahay waan weynaynaya aa leedahay waxba kama jiraan wey wax kasoo qaad male weyan marka waxaa la rabaa tacsiirka nebiga calayhi salaatu wasalaam adoo qiimaynayo oo sharfayo haddana awaamirtiisa iyo nawaahidiisa labadaba inaad fartoonto ayaa lagaa rabaa wix uu ku farana la timaado wix uu kaa reeban inaad ka hartid weyan waxay la mid taha aayaddii aan suurat albaqara ku soo marnay ee suuratu aali cimraan miyahayd qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah aayaddaas oo kale itibaac baa la rabaa ilaahay haddaad ilaahay jeceshahay rasuulkiisa jeceshahay itibaac la imo raac nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa taas oo kaleeto weyan wanasaruuhu u gargaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam acdaadiisa uga gargaaro cadowgiisa uga gargaaro oo xagga diinka ah ka manciyo cid alla ciddii nabiga dhibaysa calayhi salaatu wasalaam wattabacuuhu yani wacazaruuhu wanasaruuhu u gargaaro wattabacuu wattabacuu raacay weliba haddana sifadaasay leeyihiin wattabacuu raacay alladii qur'aankii wattabacuu raacay annuura nuurkii raacay alladii nuurkii unzila la dejiyey macahu la jirkiisa la dejiyey nabiyllaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam yani nabi maxamed la jirkiisa qur'aankii la soo dejiyey yani wattabacuu annuur aladii unzila macahu qur'aankaa loo jeedaa itibaaciisa qur'aanka la raacana waxa weeye yani ixlaalu xalaalihi wa taxriimu xaraamihi qur-aanka wuxuu xalaaleeyo inaad xalaalayso wixii qur-aanka ou xarimay inaad maaragta xarimto qur-aanka wixii lagugu faray oo diina inaad maaragtay awaamira inaad la timaado waxay qur-aanka uu kaa reebayna qofka inaad ka harto waa taas weeyaan marka unzila macahuda hadda la yidhi nebigaa lala dejiyey macnaheedu waxaa loo jeedaa yani waxaa la yidhaahdaa alimba imbaau rasuuli nebiga waramidiisa iyo waxyoonshihiisabaaba wuxuu yahay yani kaana masxuuban bilqur'aan qur-aankaasuba lala saaxiibay weeyaan warrabiddaas baaba qur'aankii la saaxiibay marka unzila macahuda sidaasaa loo jeedaa waxyigiibaaba nebiga la saaxiiboo la jira weeyaan taasaa marka loo jeeda watabacuu nuura aladii unzila macahu marka nuurkana qur'aankaa loo jeedaa qur-aankana in badanoo ilaahay nuur ku sheegaa fi suurati lmaa'idaan ku soo marnay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijhum min aulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ila siraatin mustaqiim ayda fi suurat almaa'ida ayaa ku soo marnay weeyaan ulaaika dadka sifooyinka laga helay al-iimaanu billahi wa birasuulihi تعزير oo nabiga weyneentiisa la weynay nusrada u gargaaridda cadowgiisa looga gargaara ittibaacu alqur'aani qur'aanka oo la raaco oo xalaashiisa iyo xaraamtiisa iyo awaamirtiisa nawaayidiisa say tahay loo qaataa dadka sifooyinkaas lihi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanaya falax fi dunya waalaakhira dadka helay raxmadda ilaahay iyo raadi ahaanshihiisa kuwa ku guulaystay weeye kuwa ka badbaaday weeye cadaabka ilaahay iyo caradiisana ka badbaaday weeye قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل وحكر هذا النبي الله محمد يا أيها الناس دضوا إني أنيه رسول الله إله رسول كيسانا كي أو صاد ريبانا إليكم إذنك كي لا صاد ريبانا جميعا حال كونكم جميعا إذنكو دم دمانتين رسولك الله صاد ريبانا سيدا كله الذي رسول الذي يعني رسول الله بنا الذي الله رسولك سبنا marka alladina yani waxaan ka bedelanaynaa maaragtay allah daas lafdul jalaalaha rasuulullah ida ah ayaan ka bedelanaynaa alladhi allahi kii uu soo diray baana lahu isaga uu sugnaaday allahi uu sugnaaday iska laha mulku samaawaati wal ard samadaha iyo ardada mulkigooda iyo tasarrufkooda iyo maamulkooda allih iska lahaa rasuulkuu soo diray baan ahay laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo ma jiro oo cibaadadiisu ay xaq tahay ilaa huwa allah mooye axad kaloo cibaadadiisu xaq tahay lama arko yuxyii allah wuu nooleeyaa oo alxiya isagaa iskaloo khalqigiisa abuuro wa yumiitu wuu dilaa axadkuu doonoo khalqigiisa ka mida ayuu dilaa kii uu shalay abuuray ayuu dilaa weeyaan marka maadaama allah tasarrufka koonkaasoo dhan uu leeyahay faaaminuu rumeeya billaahi allah subxaanahu watacaala rumeeya warasuulihi rasuulkiisa rumeeya rasuulkii annabiyi nebiga ahaayoo loo waxyooday rasuulkii alummiyi ummiga ahaayeen waxba qori karin waxna akhriyi karin alladii rasuulkii yu'minu rumaynayo billaahi alla rumaynayo الله رميسن اسغا لفتيسا الهي بو رميسن يحي. رسول الله سو دري بو رميسن يحي. وكلماته كلمات كيسن الرميسن كلمات كيسن الرميني او كلمات كيسن لو جيده قران الهي او كسو دجيي iyo maartay yaani kutubtii dadkii ka horeysay ambiyada ka horeysay ilaahay uu ku soo dajiyay ayaa loo jeedaa wattabi'uuhu wattabi'uuhu rasuulkaas raaca dadow rasuulkaas راعبوا إلهي ليه لعلكم وحاد قلك مذنتين تهتدون إنها تهنونتان مركا الرسول كاس راعبان إنها تهنونتان باد مذنتين مركي الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وصفه سيئة المامة أوليه أو ربي كسو ورمي أيو ربي نو شيغيا رسالة نبي الله محمد إنها تهي رسالة عامة رسالة عامة يعني جني إنسي insi dhammaantii jinni dhammaantii ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaame ay ka dhacda rasuulkii loo soo diray inuu yahay ayuu maaragtay yani uu aayaddan ilaahay ku amraya wey inuu sidaa dadka u sheego ayaa rasuulka la amri qul waxaa tiraa nebi maxamedow yaa ayuha annaasu dadow innii anigu rasuulullaahi alla kii uu soo diray baan ahay ilaykum idinka uu iisoo kiin diray جميعا idinko dhan way جميعا waa xaal waa la xaaleynay xaal kowlikum جميعا marka khitaabkaasi sida ibn kathir uu leeyahay waa lil ahmar wal aswad wal arab wal ajam cid kasta kulligii ama ahlu kitaab han noqdo ama yuusan noqonin oo watani iyo wax lamid han noqdo ama maarka arab han noqdo ama ajam han noqdo ama ha guduudnaada ama ha madoobaado wuxuu doono midabku doono ha yeeshee waxa weeyaan يعني إني رسول الله إليكم جميعا نبي الله محمد أي رسولك إلهي أسوى دري أهوية مركا رسالة ديسو إني عام تهي آياتها تصين أيه أي كم تهي وحكم في سورة الفرقان وكلا بالله غيره الله أولي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين تم جمي إنسي أي نبي الله محمد نذير أيه أدقى ياوية وحو الله ليه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام aan ku soo aragnay wa uuxiya ilaya hada alqur'aanu liunzirakum bihi waman balaq idinka inaan idiin digo ayaa qur-aanka laigu soo dejiyey iyo cid alle cidda qur-aanka u gaaro waman balaq ilaa ywm alqiyaama cidda qiyaama saaca ay ka dhacdo cid alle cidda oo gaaro yani dacwadii nabiylahi maxamed waa soo gaartay weyaan waxaa tusina aayadda fi suura yani ciddii diidana inay ahlu naar tahay aayadda fi suurati huud ku jirta allah noogu sheegi waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduhu cid alle ciddii diiddo oo axzaabta ka mida oo diido yani risaalada nabi maxamed aqbalkeeda diido inay aqbashaahi diidaahi fanaaru mawciduhu buu leeyahy naar baa waxa loogu goodiyey oo u gelayo waa cadaabkaasi weeyaan axaadiista nabiyllaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul caam ahoo dadkao dhan in loo soo diray tilmaamaysana aaday u tiro badan tahay xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi oo ku warinaya baa ka mid ah bisanadihi can abi dardaa radia allahu canhu abidardaa baa wuxuu ka sheekaynaya abubakar iyo cumar inuu xoogaa dood ay dhex martay cumar uu carooday abubakar uu caro geliyey oo cumar uu xanaaqay markuu cumar isagoo caraysan gurigiisa u aada abubakar uu ka daba tegey wuxuu weydiistay inuu maarata dembidhaaf inuu cafiyo markaasaa cumar diiday albaabka hoos ka xirtay markaasuu abubakar nebiga iska soo aaday u yimid calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu u yimid oo arrintii loo sheegay ayuu rasuulku wuxuu yidhi amaa saaxibukum haada faqad haamar yani haadaba waxaaqad markaa arrintii cumar markay gaartay cumar waxoogaa wuu ka shallaayey wixii uu sameeyey markaasuu asna nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu qisadii uga sheekeeyey wixii asagii abubakar dhex maray markaasaa nebigu carooday calayhi salaatu wasalaam wuu xanaaqay markuu caroodaybaa abubakar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo yani cumar u caroonaya waxa uu sameeyey markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow wallaahi yaa rasuul allahi laana kuntu adlam anigaa dulmi badnaayo ninkaan markii horeba dulmiyey markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal antum taarikuu lii saaxibii war dad yahow ma ii daynaysaan faraha ma iiga qaadaysaan saaxiibkayga abubakar uu ku jeedaa hadalkaasuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hal antum taarikuu lii saaxibii markaasuu wuxuu yidhi innii qultu yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican dadow waxaan idinku idhi buu yidhi innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican waxaan ahay rasuul ilaahay ii sokiin diray markaasaa faqultum kadabta waxaad igu tiraadeen been baad sheegtay baa igu tiraadeen waa i radiseen buu yidhi wa qaala abubakaru sadaqta abubakarna run baa sheegta uu yidhi marka abubakar waa qofka ugu horreeyey nabiyllahi maxamed rumeeyo calayhi salaatu wasalaam nabigana waa u qirsan yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka maxal shaahidkayga waxa weeye nebigu inuu yidhi markaan idinkaan waxaan idinku idhi yani innii rasuulullahi ilaykum jamiican baad ii tiraahdeen beenlow baa tahay laakiin abubakar ima beenin waa i rumeeyo marka abubakar faraha laiga qaado ayuu hadalkaas ayaa ka mid ah xadiidkii jaabir baa ka mid ahoo bukhaari iyo muslimba ku sugnaa nabigu uu yidhi ucdiitu khamsan lam yuctahunna axadu min alambiyaai qablii shan arrimood oo dadkii iga horreeyey ambiyadii aan la siinin ayaa la isiiyey waxaa ka mid ahayd yani wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana anabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wabuciftu ila annaasi caama nebi kastaa dadkiisaa gooni ahaan loogu diri jiray laakiin aniga dadko idil baa la ii soo diray ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii saxiixi muslim waxaa ku sugan yani aayaddaas hadda aan ka soo hadalna fii suurati huud oo kale xadiid macnihiisa ah ayaa ku sugan imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinaayo bisanadihi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abu muusa alashcarina uu ka warinayo qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna ayaa wuxuu leeyahay والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار الله نفتي إذا إقعنتي سكجر تيبان كل دارتي ومدان كمد من مقلو أحد إمارتي ومدان كمده أريق من مقلو وركيق مسو قاره أما يهودي هنقض أما نصراني هنقض ومركا أوسن الرومينين حدونا الرومينين cadaabka ilaahay buu gelayaa buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka risaalada nabiyullaahi maxamed waa risaala caama wey suuraddaanana tusinaysa suura makiya ah qur-aankii maka ku soo degay isagoo maka joogabu wuxuu ku yidhi yani qul innii rasuulullahi ilaykum jamiican buu ku yidhi marka waxa mustashriqiintu ay sheegaan iyo gaalada oo ah nabi maxamed markuu maka joogay yani wuxuu dhihi jiray ahlu maaragtay waxaa la ii soo diray maaragtay reer makaa la ii soo diray madiine markuu tagay oo awood badan u yeeshayba markuu wuxuu yidhi dadkao dhan baa laii soo diray waa kidbi maxdiyo wey waana cadaa oo diinka ilaahay cadaawad ay u qabaan weeyaan alladii lahu mulku samaawaati walard rasuulkii allaan ahay alladii rasuulk alladii allihii lahu asaga uu iska lahaa mulku samaawaati walard samadaha iyo ardada allihii khaalikooda ahaa iyo tasarufkooda lahaa isaga maamulayay allahaas rasuulkuu soo dirsaday baan ahay laa ilaaha ilaa huu laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi ma jiro cibaadadiisa ay xaq tahay ma jiro ilaa huwa allah mooye allah keliya cibaadadiisu ay xaq tahay wax alla wixii ka soo haray macbuudaadka la caabudo idin cibaadadooda waa baatil weeyaan yuxyii ila allah wuu nooleeyaa wayumiitu waxna wuu dilaa weeyaan yacni biyadihi alixyaau walimaata isagaa iskale noolaynta iyo dil dhimashadaba wax diliddaba isagaa iskale weeyaan keligii wey laa yushaarikuhu axadun marka koonkan maamulka uu maamulayabaaba waxay ka mid tahay inuu mulku samaawaati waalardi leeyahay inuu asaga keliya wax abuuro isaga keliyana wax dilo ayay tusinaysaa wey taas weeyaan marka allahaas rasuulkuu soo diray baan ahay sidaa ku dheh markaasaa allah wuxuu leeyahay faaaminuu dadow rumeeya bilaahi alla rumeeya allah rumeeya warasuulihi rasuulkiisaoo nabiylaahi muxameda rumeeya rasuulkii annabiyi nebiga ahaa oo loo waxyooday rasuulkii alummiyi ummiga ahaayoon waxna akriyin wax qoranna maarata waxna aan qorin wax qoranna aanan akrinin rasuulkaas rumeeya alladii rasuulkii rumeeya yuminu rumaynayo bilaahi alla rumaynaayo allah rasuulka rumaynayo rumeeya isagaa idinkaga horreeya ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala wa kalimaatihi kalimaadkiisana rumaysan allah wuxuu asaga ku soo dejiyey oo qur'aankiibuu rumaysan yahay oo kalimaadkii ah rusushii iyo ambiyadii ka horraysay wixii lagu soo dejiyey buu rumaysan yahay sharaaicda ilaahay uu siiyo oo dhan buu rumaysan yahay marka kalimaadka ilaahayna waa kalimaad aad u tiro badan oo aanan nihaayo lahayn qur'aankana in badan kalimaad iyadoo la jamciyo aad ku arkaysid wey fii suurat lkaafi oo kale qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii buu rabbi leeyahay lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madada sidoo kale fii suurati luqmaan wuxuu leeyahy walow ana maa fi lardi min shajarati aqlaamu waalbaxru yamudhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaat allah ina allaha casiizun xakiim yani saasoo kale buu rabbi leeyahay subxaana wa tacala marka kalimaadka ilahay shay dhammaanaya ma aha nabiyllaahi maxamed wuu rumaysnaa wattabicuuhu rasuulkaasi raaca markaad rumaysaan ittibaacna la imaado wuxuu idin fartooma ariiqiisii mara ha ka leexanina laa yamiina walaa shimaalan ha u leexanina midigii bidix baa u leexanina raadkiisa dabagala oo raaca weeyaan lacallakum kolkaas waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad hanuuntaanoo masaalixdiinna adduunka iyo midda aakharaba inaad garataan dantiinna adduun iyo midda aakharaba inaad garataan ayaad kolkaasi mudan tihiin weeyaan ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى نبي الله موسى قوم كيسا أي كمد يهين أمة أمد أمد با كمد أه أمد أو يهدون أي يهدون الناس ذاتك هنونيه بالحق حقك هنونيه أما بالحق حال كونهم ملتبسين بالحق ayagoo xaq wataa dadka hanuuninayo oo xaqa ku hanuuninayo wa bihi ay bilxaqina xaqiina yacdiluuna cadaalad ku sameeyo oo markay dadka kala xukumayaan yacdiluuna bayna annaasi fii xukmihim xukumkooda ay samaynayaan bay dadka ugu cadaalad samaynayaan marka aayaddan waxa weeye maadaama aan soo aragnay reer bani israa'iil waxyaalo badan oy nebiyulaahi muusa ku sameeyeen oo xumaan ah wax xun ay la yimaadeen oo matal markii cadowgoodii la halaagay oo baddii ay ka soo tallaabeen markiiba waa kuway ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha dad asnaam caabudaya markay u yimaadeen wax nabiyulaahi muuse qabta ma ahayn taasay ku sameeyeen waxaa ka mid ahayd in markii uu munaajaadka iyo miiqaadka ilaahay aaday inay dibi caabudeen oo yidhaahdeen haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya nabi muuse ilaahiisii waa kan macbuudkiinaad caabudayseen dibigan uu saamiri sameeye weeye sidaa ay ku caabudeen waa khatii'o kaley sameeyeen waxaa ka mid ahay dadkii dambe oo mar labaad munaajaadka u noqday oo meeshii dadkii uu ka doortay ummadii iyo reer bani israa'iil uu ka doortay inay yidhaahdeen ku rumayn mayno xataa nara allaha jahratan ilaahay inaan aragno mooye ku rumayn mayno ay yidhaahdeen waxaasoo dhan baa ka mid ah marka waxaa la leeyahay aayaddan waxay tilmaamaysaa maadaama xumaantii laga soo sheekeeyey ay reer bani israa'iil in badan oo ka mida ay sameeyeen in haddana reer bani israa'iil dad wan wanaagsan ay ku jiraan aysan kulligood wada xumayn ayuu rabbi subxaanahu watacaala noo sheegay wa min qawmi muusaa nabiyulaahi muuse qoomkiisabay ka mid yihiin ummatun ummad baa ka mid ah ummadoo yahduuna hanuuninaya ay yahduuna annaasa dadka hanuuniyo yacni bilxaqi xaala kownihim multalisiina bilxaqi ayagoo xaq wataa dadka hanuuninaayo oo xaqi u sheegayo dadkaas baa ka mid ah wa bihi xaqaas ay dadka ku hanuuninayaanna yacdiluuna cadaalad ku samaynayo bayna annaasi fi lxukmi dadkana cadli ku kala xukmo jawr iyo dulmi aanan samaynaynin dulmi aan la imaanaynin dadkaas baa reer bani israa'iil ka mid ah yacni waa allah qur-aanka uu ku sheegaa in badan ma aha aayaddan oo keliya fi suurati alcimraan kusoo marnay allahu odhanayo laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun ma ahan dad xumida ku wada siman reer bani israa'iil ma aha waxaa ka mid a ahlu kitaabka dad maarata ummad baa ka mid a kitaabka ilaahay ku taagan akrinayso habeenkii ku cibaadaysanayso sujuud ku jiro ayaa ka mid ah a'imo waaweynaa ka mid ahoo maaragtay reer bani israa'iil ka mid ah sida allahba fii suurati sajda uu noogu sheegay wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yani reer bani israiil waxaa ka mid ah waxaan ka yeelnay imaamyaal a'imo diinka looga daydo oo dadka ku hanuuniyo amarka ilaahay oo diinkii ah ku hanuuniyo xaqii tusa weeyaan dadkaas baa ka mid ah marka reer bani israa'iil ma wada xumee dad xun waa ku jiraan dad wanaagsanna waa ay ku jiraan weeyaan waqaطacnaahum itnatay casharata asbaata waqaطacnaahum yani waanu qaybinay ama waqaطacnaahum bimacnaa sayarnaahum waanu ka yeelnay reer bani israa'iil waxaan ka yeelnay itnatay casharata yani maaragtay labiyo toban asbaatan oo qabiilooyin ah umaman oo ummado fara badan ah baanu ka yeelnay umaman ummado tiro badan baanu ka yeelnay saasuu rabbi leeyahay marka yani ummad fara badan ayaan qabiilo kastaba ummad fara badan baanu ka yeelnay weyaan wa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusaa nabiyulaahi muusa ayaan u waxyoonnay id waqti baan u waxyoonnay istasqaahu muuse ou ka waraab dalbay roobdoon oo weydiistay qowmuhu qoomkiisu ay weydiisteen muuse yacni waktigaas ayaan u waxyoonnay maxaan u waxyoonnay anidrib dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagixi ku dhufo ayaan u waxyoonnay weeyaan taas ayaan u waxyoonnay markaasuu nabiyulaahi muuse amarkii qaatayo ushiisiibuu dhagixi ku dhuftay markuu ku dhuftay fambajasat ay tanfajarad way burqatay yani maaragtay waxaa ka soo burqaday oo ka soo baxay minhu ay min alxajari dhagixii xaggiisii inata cashrata cayna inata cashrata labiyo toban caynan oo il ah ayaa ka soo baxda oo biyo ah il biyo ah ayaa markaa ka soo burqatay yani dhagaxii ka soo baxay weyaan labiyo toban ilood oo biyaha baa ka soo baxay qad calima way ogaadeen oo way garatay markii qolo walbaaba isheedii la tusay kullu unaasin ay kullu qabiilatin qabiilo kasta kulligii dad kasta kulligii yani asbaabtii sibdi kasta kulligii baa loo jeedaa waxay ogaadeen oy garteen mashrabahum makaano cabidoodii bay garteen makaankii ay ka cabayeen ishii loo khasisay ayay garteen weeyaan wadallalnaa waan haraynay calayhim reer bani israa'iil dushoodana alghamaama daruurihii baan ku haraynay markay tiiha ku jireen daruurtaas baan ku haraynay oo qoraxdii ka celinays ka asturaysay kuleelkii wa anzalnaa waan dejinnay calayhim reer bani israa'iil dushoodana almanna yacni malabkii baan ku soo dejinnay oo samada uga soo dejinnay waasalwaa yani shaygii macaanaa baa manniga loo jeedaa waasalwaa shimbirkiina waa soo dejinnay oo asna waan u keennay weeyaan allah baa u soo dejiyey oo u keenay weeyaan markaasaan yacni kuluu min tayibaati maa rasaqnaak qulnaa lahum waxaanu ku nidhi markaasi marka intaas siinay kuluu cuna min tayibaati maa shay wanaagyaalkii rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay oon idin siinay risq ahaan idiin siinay cuna buu rabbi yidhi sidaasaa ku nidhi wamaa dalamuuna annaga nama aynan dulminin markay nicmadii ku kufriyeen oo cagsigeeda ay la yimaadeen amaamirtii yani maarata khayrka ay diideen annaga nama aynan dulmin walaakiinse kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiyo anfusahum naftoodeed kuwa dulmiye bay ahayen ayagaa isdulmiyey allah ma aynan dulminin waxay rabbi u dhibi karaanna lama arke ayaga unbaa isdhibay markay amarka ilaahay diideen marka aayaddan allah wuxuu noogu sheegi reer bani israa'iil maadaama awlaadu yacquub ay yihiin labiyo tobanna ay ahaayeen nabiyullaahi yacquub carruurtiisa labiyo tobanna ay ahaayeen labiyo tobankii inay farcameen oo labiyo toban qabiilo ay noqdeen labiyo tobankii qabiilo nicmadou rabbi u galay subxaana wa tacaala uu siiyey ayuu aayaddaa noogu sheegay abaar inay ku dhacday nabiyullaahi muuse ama roob biyola'aan ay yani maaragtay biyola'aanu ay asiibtay oo markaas nabiyulaahi muuse intay u tageen ay yidhaahdeen rabbigaaga noo bari roob roob baan u baahannahay inuu ilaahay biyona siiyo nabiyulaahi muusena loo waxyooday ushiisa inuu dhagax dhagxaantaas ka mida ou ku dhufto dhagaxuu ku dhuftay dhagaxii labiyo toban ilood baa ka soo baxday oo iska soconaya biyahooda aynan go'aynin markaasuu nabiyulaahi muuse u qaybiyeyo mid mid qabiil walbaba maarata ishaan biyahaabaad ka cabaysaan baad leedihiin ayuu siiyey si barita yani zaxmadan oo ay u yaraatay cidhiiriga qolo kale iyo qolo kalena biyo aysan isku qabsanin biyo la'aan aysan ka dhicin darteed buu u sameeyey uma ilaahay wuxuu u yeelay markay tiiha ku jireen daruur harayso oo qoraxda ka celisa buu rabbi u yeelay wuxuu rabbi u soo dejiyey nicmo risiq ayuu samada uga soo dejiyey siiyey markaasaa cuna la yidhi nicmadii marka way ku qooqeen waana ku kufriyeen sidaas ayuu rabbi nooga warramaya waqad tacnaahum yani qasamnaahum waa la yidhaahdaa waanu qaybinay reer bani israa'iil waan qaybinay waa la yidhahda amase yani qaacnaahum waxaa la yidhahdaa waxay qabtaa yani bimacnaa waxaa laga dhigayaa sayarnaahum oo kale wey waxay qabtaa macna tasyiir ayay qabtaa waxaanu ka yeelnay wey oanu qaybinay inatay casharata asbaata marka inataydana mafcuulkii labaad wey haddii bimacnaa sayara laga dhigo laba mafcuulay qaadanaysa qaacda kan hore waa humtii kan labaadna waa inataydaas weeyaan waqatacnaahum waxaanu ka yeelnay reer bani israa'iil inatay casharata yani waxaan ka dhignay labiyo toban asbaatan ayaanu ka yeelnay asbaatan yani tamyiisnimoo ku nasbin karnaa min asbaatin baan dhigi karnaa oo qabiilooyin ah ama waa ka bedelanaynaayo yani waxaan ka bedelaynaa inatay casharatadaan ka bedelanayna inatay casharata baanu yeelnay asbaatan baanu ka yeelnay yani maaragtay asbaatna waxaa la yidhaahdaa alasbaatu waa jamcu sibtin sibtin ayaa asbaat lagu jamciyaa asbaatkana waxaa loo jeedaa yani awlaad lawlaada la yidhaahdaa sibtiga waxaa la yhahda walad lwalad kaa adiga dhasho waa ibnak wey wiilka adiga dhasho waladkaadii wey kuu sii dhalo awowaha uu tahay baa sibti la yidhaahdaa sibdiga marka waa wiilkaa dhashay kuu sii dhalay baa loo jeedaa marka waxaan ka dhignay yani maaragtay labiyo toban oo asbaad baan ka dhignay owlaad ah oo hadda loo jeedo bimacnaa qabiilatan loo jeedo asbaatan ay qabiila qabiilo baa loo jeeda labiyo toban qabiilo ayaanu ka yeelnay reer bani israa'iil weeyaan marka umaman baan ka yeelnay umamanta iyadana waxa weeye sidoo kale asbaadaas ama ka bedelo ama ka sifeey asbaaddaasoo umaman ummado ah ummado ah yani waxaa loo jeedaa yani kaiirat lcadad baa loo jeeda jamaacatun kaiirat lcadad jamaaco cadadkeedu tiradeedu ay badan tahay qabiilo badan sibdi kastaa waa qabiilo aad u tiro badan buu noqday weeyaan awlaadii nabiyulaahi yacquub ayaa mid walbaba qabiil ka farcamay sidaasaa loo jeedaa aayaddan fi suurat almaa'idaan kusoo marnay iyadoo kale walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wabacatnaa minhum itnay cashara naqiiba mid kastaba nin naqiibahoo horjoogo oo madaxoo ra'iisa ayaana loo sameeyey oo kaaba qabiila loo sameeyey weeyaan ummado aan ka dhignay ummadaan ka yeelnay weeyaan marka aan 12 ka u qaybinay wa awxayna waan waxyoonay ila Muusa nabiyilaahi Muusa ayaa waxa uu waxyoonay an ibrib bi'asaka alhajar waxa loo waxyoodo waa taas weeyaan goorma loo waxyoodo id waqti baan u waxyoonay istasqaahu qawmuhu markii nabiyilaahi Muusa ay dadkiisii ka waraab dalbeen biyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo markii ay weydiisteen markaas ayaan u waxyoonay yani waa mar uu roob la'aani ay asiibtay ama biyo la'aan oo catash iyo oon ay oon ay la kulmeen ayay nebiyulaahi muusa u tageen inuu rabbi u baryo subxaana wa tacaala markuu ilaahay u baryeyna rabbi waa u waxyooday wuxuu u waxyooday an idrib bicasaaka alxajara an idrib ay idrib antan waa tii mufasirada ahayd maxaa yeelay waxyi oo bimacna ay maaragtay macna alqowl wata duuna xuruufihi ayay gadaashiisa dhacday weeye an idrib ay adrib ay idrib dhufo muusow bicasaaka ushaada waxaad ku dhifataa alxajara dhagaxaan ku dhufo xajar ayi xajar noocuu doono ha noqdo maa xajar yani dhagax unbaa la amray waa mucjiza min mucjizaati nabiyulaahi maaragtay muusa ayay ka mid tahay weeyaan ushaas ku dhufo baa leeyahay markiibuu nabiyulaahi muusa amarkii qaatay wuu ku dhuftay ushiibuu ku dhuftay yani meeshii macnaha waxadala ka xadfanin fadarabahu wey waa ku dhuftay nabiyulaahi muusa markuu ku dhuftay fambajasat waxaa burqatay minhu yani xajarkii dhagaxii xaggiisii inata casharata cayna inata casharata labiyo toban oo caynan min cayni il ah ayaa ka burqatay wey ilo labiyo toban ilood ayaa ka burqatay wey marka imbijaaska asal ahaan waxaa la yidhaha alimbijaasu wa alinfijaar ay infajarat min dalika alxajari itnata casharata caynan ilo iska soconaayo oon go'aynin ayaa maaragtay ka dilaacay weeyaan markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey yani weliba ilahaas waa bicadadi asbaat ilan qabaa'ilkoodii asbaatii maxay ahayn labiyo toban qabiiley ahayn labiyo toban ilood baa dhagaxaas ilaahay uga soo saaray wey oo biyaha qulqulayo iska socdo qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad kasta kulligii hadda kullu unaasin ay kullu sibqin minhumaa loo jeeda ama kullu qabiilatin minhum min bani israa'iil qabiil kasta oo reer bani israa'iil ka midihii waxay ogaadeen mashrabahum makaano cabidoodi booskay ka cabayeen iyo ishii loo khasisay ayay ogaadeen weeyaan qolo walba marka mid mid ku xadgudbaysahay ma jirto mid mid ku xadgudbaysaa ma jirto qolo walba kulligeed meeshii loogu khasisay ayay ishii loo gooni yeelay bay cabaysaa weeyaan wadallalnaa waan haraynay calayhim reer bani israa'iil dushooda alghamaama daruurtii ayaanu haraynay oo say uga celiso yacni xarru shamsi qoraxda kuleylkeeda sida ay uga celiso ayaan sidaa u yeelnay weeyaan wadallalnaa calayhim alghamaama hooskiiba daruurtiibaan xar uga dhignay weeyaan waanzalnaa waan dejinnay calayhim reer bani israa'iil dushooda almanna mannigii baan ku soo dejinay almannu horaan u soo marnay fii suurati albaqara ku soo marnay yani maaragtay waxaa la yidhaahdaa yani yani huwa shayun xulwun yanzilu cala ashajari mithlu alcasali yani waxaa la yidhaahdaa waa shay macaan oo ilaahay samada uu ka soo dejiyo oo geedaha caleemahooda waaweyn ku soo degayo sida malabka oo kaleeto ah oo markaa subaxi markuu waaga baryaba ay ka qaadanayaan ay maaragtay waxa macaan ay cabayaan buu ilaahay uga dhigay subxaana wa tacaala wasalwaa shimbir shimbirkaana rabbi waa u soo dejiyey asalwaa horena waa uga soo hadalnay waxaa la yidhaahdaa taa'irun ladiidu laxmi waxay ku magacaabaan assummaaniya la yidhahda shimbirka noociisa summaani bay ku tilmaamaan waa shimbir hilibkiisa oo aad u macaan yahay ayuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala cunadaasaa la siiyey markaasaan qulnaa lahum waxaan ku nidhi kuluu cuna reer bani israa'iilow min tayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqna xaggiisa wax ka cuna kuwooda wan wanaagsan xaggiisa wax ka cuna ayibaadka rabbi idin xalaaleeyey xaggiisa wax ka cuna weeye marka nicmadii ilaahay siiyey waa ku kufriyeen waid qultum yaa muusa lan nasbira calaa طacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lanaa mima tunbit lard من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني نبي الله موسى وكير markii nicmada ilaahay siiyey waxay dhaheen waxaan dooni mayno macna kaliyo joogta ama mar rabne waxaan u baahannahay maaragtay basal iyo toon iyo maaragtay digir iyo wax cadaska iyo waxaasaan u baahannahay wixii fircawn uu siin jiray cunnada wanaagsanada uu diidi jiray oo ku dulaysan jiray ayay leeyihin taasaan rabnaa weya waxaan ma doonayna bay leeyihin markaasaa nabiyulaahi muusa yidhi war khayrka wixii wanaagga badnaa miyaad ku dooranaysaan shaygii liita miyaad dooranaysaan oo wanaaggii baad ka tegaysaan kii fiicnaa waa idin sideewe ihbituu misra fa ina lakum maa sa'altumuu ilaah allah leeyahy nabiyulaahi muuse ku yidhi ordahay oo masar ka doonta fircawn meeshii idinku addoonsan jiray aada halkaasaad ka helaysaan yaani saasoo kale baa la yidhaha ama maxaa magaalooyinka taga magaalooyinka ka raadsadana tafaasiirtaasna way yidhaahdaan wamaa dalamuuna marka markay nicmadii ilaahay ku kufriyeen allah wuxuu leeyahy wamaa dalamuuna annagana ma aynan dulminin dadkaas markay amarka ilaahay diideen yani meeshii waxay leeyihin hadalbaa hadalaa ku qadareen nicmadii markii la siiyey fakafaruu bihadihi nicam nicmooyinkaasay ku gaaloobeen markay ku kufriyeen allah wuxuu yidhi wamaa dalamuuna annagana ma aynan dulminin yani maaragtay mukhaalafada ay sameeyeen kufriga aayaadka nicmada ilaahay ku gaaloobeen ma aynan nagu dulmin walaakinse kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum naftooda bay dulmiyeen yani dulmiga naftooda buu ka yimid lanna naftoodiiba waxay u maaragtay asagu ku kooban yahay waxay sabab u noqdeen inuu ilaahay subxaana watacaala cadaabo ayay naftooda sabab ugu noqonayaan w hada wbilahi towfiiq sal llah wslm ala nabiyina mxamed ali wsabi